Caanaha naaska hooyada ayaa ah cuntada ugu wanaagsan ee ilmuhu helo, kuwaasoo hadduu ilmuhu si fiican u nuugo uu noqonayo mid ka dhisan dhanka maskaxda iyo jidhka. Naas-nuujintu waxay door weyn ka qaadataa caafimaadka hooyada, waxayna ka hortagtaa cudurro badan oo ku dhici lahaa hooyada. Taasina waxay ku xidhan tahay sida joogtada ah kuna habboon ee ay hooyo kastaba u nuujiso ilmaheeda caanaha naaska. Waxaa maanta la ogsoon yahay in caanaha naaska hooyada ay yihiin daawada xanuunada iyo daawada ka hortagga ee ku dhici lahaa ilmaha iyo hooyada, oo aana jirin wax la barbar dhigi karo oo lagu doorsan karo caanaha naaska hooyada, gaar ahaan lixda bilood ee ugu horreysa naas-nuujinta ilmaha yar. Markii uu dhasho, ilmaha una waayo naas-nuujinta caanaha hooyadii waxa uu la kulmaa dhibaatooyin badan oo dhinaca caafimaadka ah sida shubanka, matagga iyo cudurro badan. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada Dobley, iyagoona hooyooyinka u baaqay in la ilaaliyo waqtiga naas-nuujinta ubadka.
Bismillah, magacayga waa Aamin Cabdullaahi Maxamed. Naaska hooyada ilmaha yarka ee dhallaanka ah faa'iidooyin fara badan ayuu u leeyahay, waana u muhiim ilmaha yarka inuu naaska hooyadii cabo faa'iidooyin badan oo waxaa jira aanan haddii caano walba la siiyo ilmaha uusan ka heli karin uu ka helayo naaska hooyadii nafaqooyin badan maxaan ku rahdaaye waxyaalo badan oo aad u muhiimsan ayaa ka jira ku jira mararka qaar waxaaba la yiraahdaa in caqliga ilmaha xitaa uu ka qayb qaato inuu naaska hooyadii ee jaqo uu cabo waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka inay maxaan ku rahdaa ilmahooda naaska si fiican u siiyaan ilmaha een maxaan ku rahdaaye ugu yaraan dhowrka bilood u horeeya xitaa isku dayaan naaska bes inay siiyaan oysan caano iyo waxba oogaga darin ilmaha ay ayadu wax fiican u cunto waxyaabo nafaqa leh waxyaalo fiitamiino leh ee cunto een markaasna uu naaskeedii caano fiican usoo saaro ilmahana saas loo siiyo caanahaas aniga magacayga waa deeqo waxaan ka shaqeeyaa mc aj bosnia naasnuujinta faa'iidadeeda waxaa ka mid ah ka hortagga difaaca difaaca ilmaha oo aada ugu adkaada weliba naasnuujinta waxay usii fiican tahay hooyadu markay ilmaha ay dhasho marka ugu horeysa waa in loo sameeyaa dambarka si loo siiyo dambarkaas cunugaas hadduu helo caafimaadkiisa wuxuu noqonayaa cunug caafimaadkiisa uu aada u fiican yahay naasnuujintana waxaan wada ognahay hooyadu haddii ay lix bilood oo consecutive ay cunugeeda ay siiso naaska in ay faa-iidooyin badan ay u leeyihiin sababtoo ah cuduraday ka difaacaan waxay ka hortagaan wax alle wixii markaas ilmaha soo hujuumo oo cuduro ah ayagaa difaac u noqonaya naasnuujinta hooyooyinka magaalada dhobleyna waxaan ku boorinayaa in ay lix bilood oo xiriir ay nuujiyaan ilmahooda insha allah